deegaanka janaax cabdale ee gobolka jubbada hoose ayay wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland ka hirgeliyeen nalalka cadceedda ku shaqeeya nalalka lagu xiray deegaanka janaax cabdale ayaa wax badan ka bedelay isku socodka iyo ganacsiga habeenkii ee deegaankaasi kaasoo ay dadka deegaanku si weyn usoo dhaweeyeen haddaba gudoomiyaha deegaanka janaax cabdale ayaa ka warbixiyey nalalka laga hirgeliyey deegaankaasi isaga oo ku baaqay in adeegyada kale ee aas-aasiga ah sida goobaha caafimaadka iyo waxbarashadaba lasoo gaarsiiyo deegaanka waxay noo keeneen soddon iyo shan soolar oo qiimo badan oo haddii la kuran yahay caawa aan ku raaxaysanayna ifkeeda iyo iftiinka iyo nalalka magaaladii waxay u ekaatay janaax cabdaladii haddii la kuran wixiga ahayd ma caawa ma aha waxaan idhi war hargeysi iyo iyada midkoobay caawa haddii la koran yahay yaa laydh fiican oo qurux badan baan idhi waan weydiiyey dadweynaha waxaan idhi hargeysi iyo janaac cabdilla caawa koodeele oo qurux badan markaan xaggaa u dhowray aan arka leedhkii oo isqabtay oon xaggaa u dhowray oon arka leedhkii oo isqabtay iyo dadku siday u fadhiyaan caweyska sida loo samaynayo gabdhuhu siday wax u gadan hayaan dadka ganacsatada siday u adeegan hayaan imtiifka la isugu gudbahayo haddii la kuran yahay iyo quruxdii magaalada iyo bilicda soo baxday waxaan ka codsanayaa oon ka codsanayaa inay adeegga noo kordhiyaan adeegga inay noo soo kordhiyaan oo haddii la kuran yahay ay noogu daraan sida hadda matkale isbitaalkii oo kaleeto haddii la kuran yahay iskoolkii oo kaleeto hadday wax ka qaban karaan wadooyinka waxay ka qaban karaan oo kaleeto haddii la kuran yahay wixii hadday beeraha wax nooga qaban karaan oo kaleeto haddii la kuran yahay iyo wixii kale ee ay noogu dari karaan